donald trump waxa uu hadda ka hor ku faanay in uu waxa uu doono samayn karo taasi oo qeexday ololihiisii koowaad ee doorashadii uu ku guulaystay isaga oo sheegay in uu qof ku toogan karo waddada fifth avenue ee new york haddana xitaa aanu lumin doonin hal cod siddeed sane kadib madaxweynaha soo socda ee afartan iyo toddobaad ee maraykanka waxa u muuqdaa nin aan la joojin karin isaga oo ku guulaystay furayaasha aqalka cad arbacada maanta ah waa ninka ugu muranka badan waddanka isaga oo si dirqi ah uga badbaaday iskuday dil waxaana isaga oo toddobaatan isdeed jir ah uu noqonayaa qofkii ugu da-da weynaa ee qabta xafiiska oval office-ka ee taariikhda maraykanka taasina waa inta aan lagu darin in uu damaanad bannaanka ugu joogo saddex dacwo dambiideed iyo kuwo madani ah oo la xidhiidha khiyaameen iyo xadgudubyo galmo inkasta oo uu guulaystay waxa uu haddana wajahayaa xukun maxkamadeed dhowr toddobaad gudahood kuwaasi oo la xidhiidha saddex daraasiin oo dambiye ah oo la xidhiidha ololihiisii doorashada madaxtinimo ee sidaas oo ay tahayna isaga oo ka adkaaday musharaxa dimuqraadiga kamala harris trump wax uu mar kale muujiyey in uu beenin karo dhammaan culaysyada siyaasadeed iyo kuwa sharci dad badan ayaa u haystay in markan uusan awoodi doonin balse waxa uu arbacada maanta ah noqday keliya madaxweynihii labaad ee inta xafiiska laga tuuro mar kale soo tartama ee guulista trump oo ka dhashay qoys maalqabeen ah islamarkaana ku taajiray ganacsiga hantida maguurtada ah ayaa dunida ka yaabiyey isagoo doorashadii uga guulaystay hillary clinton trump waa madaxweyne hore kii ugu horreeyey ee ku soo noqda awoodda tan iyo markii uu sidaas sameeyey grover cleveland oo dib u helay aqalka cad doorashadii kii sidoo kale trump waa qofkii ugu horreeya ee lagu helo dembiye culus ee haddana loo doorto madaxweyne ka hor inta uusan fuulin liftiga dahabka ah ee dabaqa trump tower ee new york si uu ugu dhawaaqo musharaxnimadiisii aqalka cad ee trump waxaa aada loogu yaqaanay inuu ahaa shaqsi kasoo muuqda telefishinada waxa uu ku caanbaxay musalsal telefishinka ka bixi jiray oo la oran jiray the apprentice iyo in uu dhisi jiray saraha dadka dabaqada sare iyo goobaha loo dalxiiska tago halka xaaskiisa melania trump ay ahayd model intii uu xafiiska joogay mudaxileedkiisii koowaad trump waxa uu bedelay dhaqan kasta oo siyaasadeed oo maraykanka uu lahaa oo ay ugu weyneed inuu fogeeyey saaxiibada gaashaanbuurta neto suxufiyiintaha ayuu ka dhigtay waxa uu ugu yeeray cadowga koowaad ee dadweynaha ereygaas oo markii dambe uu u bedelay cadowga nagu dhex jira saaxada siyaasadda caalamka trump wuxuu weeraray dalal saaxiibo la aha maraykanka sida kuuriyada koonfureed iyo jarmalka oo uu ku sheegay sida uu hadalka u dhigay in ay jabsanayaan maraykanka taas badelkeed waxa uu ammaanay hogaamiyayaasha dalal cadowga maraykanka ah sida madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un dib u doorashada trump ayaa si kastaba meesha ka saari karta dhammaan caqabadaha sharci ee uu wajahayo isagoo adeegsanaya awoodda xasaaladda madaxweyne waxa uu sidoo kale cafin karaa maxaabiista kale halka uu eryi karo dacwad oogayaasha federaalka isaga oo taageero ka helaya maxkamadda sare oo ay ku xoogan yihiin xulfadiisa waxay ahaataba dib u doorashada madaxweyne donald trump waxa ay xaqiijinaysaa afar sano oo kale oo hubanti la-aan ah sababtoo ah cidna ma saadaalin karto waxa uu trump samayn doono maalinka xiga